إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaah dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhur ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa qarka u saaran inay isaga cararaan furimaha dagaalka ee deegaan hoostaga magaalada kismaayo saraakiil badan oo kenyaan ah ayaa lagu laayay dhulka n f d halka kuwa kalena la la'yahay shil gaari oo ay ku dhinteen dad u badan soomaali ayaa ka dhacay ismaamulka waddanka kenya dowladda fiinland ayaa ku dhawaaqday go'aan ka dhan ah tahriibayaasha soomaalida ee gaara waddankeeda ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa jirdilay nin qaba cudurka dhimirka oo ku sugan magaalada baydhabo bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban waddooyinka biyuhu burburiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose maxbuus jeelka jigjiga muddo ku jiray ayaa ka warramay tacdiyadii ugu darnaa ee uu halkaasi kula kulmay qodobka warka dibaddana ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa lagu warramayaa inuu isku soo koobay wadatashiga dhinaca israa'iil ee wadaxaajoodka lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka dhacda khaza آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada maamulka la baxay jubbaland ayaa qarka u saaran inay isaga cararaan furimaha dagaalka ee deegaanada hoostaga magaalada kismaayo cabdisamed ayaa ka waramaya wararka ka imaanaya deegaanada hoostaga kismaayo sida aaga baarsan guuni buule xaaji iyo buule gaduud ayaa sheegaya in cabsi xooggan ay la soo diristay ciidanka jubbaland wixii ka dambeeyey weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ee dhowaan ka dhacay buule xaaji ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegayaa in saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ay la hadleen axmed madoobe una sheegeen inaysan isku qalmin awoodooda iyo tan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab una baahan yihiin inay deegaanada qaar dib uga gurtaan sidoo kale waxay axmed madoobe ka dalbadeen inuu siiyo mushaar ay muddo dhowr bilooda leeyihiin balse cabashadooda loogama jawaabin waxaana suuragal ah inay isaga baxaan goobaha ay joogaan sida ay sheegayaan ilo ku dhow ciidamada askartan ayaa keebla yuurar ah afar iyo labaatanka saac mar walibana waxa ay iska jirayaan dagaal uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab siyaasi ku sugan garbaharey oo magaciisa u qariyay sababo ammaan ayaa sheegay in axmed madoobe uu ilaayi hadda go-aan buuxa ka gaarin cabashooyinka ciidanka wuxuuna tilmaamay inay u badan tahay inuu la soo tashanayo saddex nin oo wax u faaliya oo ay ugu deeqday dowladda kenya saraakiil badan oo kenyaan ah ayaa lagu laayay dhulka n f d halka kuwo kalena la la'yahay warkaasi maxamed muudi ayaa soo jeedinaya wargeyska standard ee ka soo baxa dalka kenya ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in weerar ka dhacay gobolka mandheera ee ka mid ah dhulka n f d ee ku jira gumaysiga dowladda kenya lagu dilay saraakiil booliis kuwa kalena lagu la-yahay ugu yaraan afar sarkaal oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya ayaa lagu dilay weerarka halkaa la la-yahay goob ay jaan iyo cirib dhigeen shan sarkaal kale waxaana la muujinayaa suurtagalnimada in maxaabiis ahaan gacanta lagu dhigay marka laga yimaado saraakiisha dhimatay iyo kuwa la la-yahay waxaa weerarka ku dhaawacamay ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda kenya sida lagu sheegay warbixinta weerarka ayaa habeen hore ka dhacay deegaan lagu magacaabo harazigaj mandheera waxaana uu dhacaa xadka kala qaybiya baniza iyo mandheera ciidamada booliiska kenya ayaa weerarkani dusha kaga tuuray mas-uuliyaddiisa xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin ma jirto ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay al-shabaab oo ku saabsan weerarkan shil gaari oo ay ku dhinteen dad u badan soomaali ayaa ka dhacay ismaamul ka tirsan waddanka kenya mubaarak cumar ayaa faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa shil gaari oo ahaa mid xoogan islamarkaana ka dhacay deegaanka bangala ee ismaamulka tanariifa oo ka tirsan dalka kenya sida ay wararku sheegayaan gaariga shilka galay ayaa ahaa mid bas ah waxaana saarnaa dad tiro ahaan lagu sheegay ilaa konton ruux oo isugu jira soomaali iyo dad kale wuxuuna yimid kadib markii uu baska isku dayey inuu dhaafo gaariga kale oo bas ahaa oo ay waddada ku wada safraayeen laba iyo toban qof oo soomaali u badan ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen shilkan halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen wuxuuna dhacay subaxnimadii shalay oo jimco ahayd gaarigan oo ka baxay magaalada nairobi ayaa ku sii jeeday mandheera oo ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysato waxaana soo gaaray burbur xoogan iyadoo weliba la sheegay inuu gubtay shilalka ka dhaca kenya ayaa la sheegayaa inay sabab u yihiin burburka waddooyinka roobab iyo laamiyada oo ah kuwa xiriiri ah waddanka kenya ayaa lagu tiriyaa dalalka ugu shilalka badan ee qaaradda afrika dowladda finland ayaa ku dhawaaqday go-aan ka dhan ah tahriibayaasha soomaalida ee gaara waddankeeda cali aadan ayaa faahfaahinaya baarlamaanka waddanka fiinland ayaa ansixiyey xeer ciidamadooda u ogolaanaya inay xuduudaha ka celiyaan dadka tahriibayaasha ah ee soomaalida iyo iiraaniyiinta oo saddexdii sano ugu dambeysay kasoo gudbayay xadka ruushka xukuumadda dalkaas ayaa sheegtay in go-aankan uu muhiim u yahay joojinta taariibayaasha oo sida sharci darrada ah kusoo galaya waddanka ruushka ra-iisul wasaaraha dalka finland oo shir jaraa'id qabtay ayaa xusay in tallaabadan ay muhiim u tahay ammaankooda tani waxay calaamad xoogan u tahay xulufada inay fiinland danaynayso ammaankeeda waxaan danaynayaa ammaanka xuduudaha madooda yurub sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaaraha finland waxay sheegtay in go-aankan uu yahay mid kumeel gaar ah oo soco doono muddo sanad ah waxaana uu kasoo horjeedaa waxa looga yeero xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo qoraya in dad qaxooti ah dib loo celinin dowladda finland ayaa xirtay xuduud dhuleed ay la wadaagto xadka ruushka waxaana xusid mudan tan iyo bishii maariso oo aysan wax soo galooti ah ka gudbin waddankaasi waxay finland ruushka ku eedeynaysaa in taariibayaasha ay ka dhigtay arrin ay ku dhibaataynayso yurub iyada oo dhiirigelisay in dad badan oo taariibyaal ah ay ka yimaadaan suuriya iiraan iyo soomaaliya finland waxay intaa ku dartay in ruushka u diiday inuu aqbalo eedeymaha loo jeediyey kana muuqato habdhaqanku uu dhaqmayo inuu sii wadi doono soo gudbinta taariibayaasha ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa jirdilay nin qabo cudurka dhimirka oo ku sugan magaalada baydhabo cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa jirdil xoogan u geystay nin qaba cudurada dhimirka ku dhaca oo ku sugan magaalada baydhabo ee gobolka baay aabbaha dhalay ninkan ay jirdileen ciidamada maamulka koonfur galbeed ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in wiilkiisa oo xanuunsan uu ka ambaday xaafadda kadibna ay qabteen ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwaasoo saacado xiriir ah jirdilayay markii dambena isagoo qaaban soo daayey
markii lahahay waa macnaa suudanino lagu wado ana dababaarista la jeeyo lahabaarana hata ku shakina lanka anta ka aragnina hata garahaada lahay inugi meela aragda yani yaa laka jirdi meeliyadaay daatan saad inka sii daran hatan sidii aaska dhaliya dharaantis ee waa inkooy aaska dhaliya wallaahi billahi tallaahi aaska dhaliya dharka laa kusiin dharaantis ay dharka baasimin goyama insiinde may intaraayan xasidam waay wuxuu sheegay inay ku eedeeyeen wiilkiisa xanuunsan inuu yahay xubin ka tirsan xarakada al-shabaab taasoo uu ku tilmaamay waxba kama jiraan isagoo isweydiiyey sida qof waalan oo la wada og yahay loogu tilmaamayo inuu yahay al-shabaab
maalin kasta jidka mare markoo mee marlamaad mee marsidaad mee markas qabadayan mayba sun waalinya maafiyawba ilaahay baa loo ilaashay baa looga sugu kulmaa mayla mayla al-shabaab al-shabaab miirtee gabe lanka miirtee ma gooba isma aragayta lanka miirtee gabna al-shabaab gudbiyay wal jogdho waay askarta talaa ka fasaabo mafayl marka reed way baa weynku dugay oo aan cabashada aan diirsiyay madaxda dawladda aabbaha cabanaya ayaa qudhiisa ah nin curyaan oo aanu lixaadkiisu u dhammaystirnayn ma ahan markii ugu horreysay oo ay ciidamadan tacaddi u geystaan qof dhimirka la bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inaysan waxba ka qaban wadooyinka ay biyuhu burburiyeen sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zikriyo cumar waddooyinkan burbursan ayaa waxa ay saameyn adag ku yeesheen bulshada magaalada muqdisho gaar ahaan darawallada ka haya mootobajaajka kuwaasoo dhibaato badan ka sheeganaya waddooyinka ay biyaha burburiyeen iyagoona tilmaamay in sidaasi oo ay tahay in dowladda federaalka ay ka qaado lacago canshuuro ah oo ay ku sheegto in lagu hagaajinayo waddooyinka laakiin aanan wax muuqda laga qaban waddooyinkan burbursan oo saameynta adag ku yeeshay bulshada iyo gaadiidka ka shaqeeya mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajka oo la hadlayay warbaahinta ayaa ka warbixiyey saameynta ay ku leeyihiin waddooyinkan burbursan isagoona eedeynta arrinkan dusha kaga tuuray madaxda dowladda federaalka ugu horeeyo xasan sheekh wuxuu tilmaamay in lacagaha laga qaado bulshada iyo gaadiidleyda ka shaqeeya magaalada muqdisho ay madaxda dowladda federaalka ilmahooda ugu dirsadaan dalka dibaddiisa
intee lacagtaa ku dhacdaa dalkina uu arfaadsan yahay waa la dhisaa lagu leeyahy laami shamiintaa kor lagu maranaa bis kaali madaxweyne waa dhisnay kaali xilgagoya lagu leeyahy wixii ma dhisna mana shubna ma samaysna ma hagaajisna kenya etoobiya kenya uu soo dhow kenya deynaa loogu dhisay laba sano gudaheeda ku dhiibta lacagteeda ma anaga xabashidaas ama gafuurada haween ma anaga dhaamin madaxweyne in runta isku sheego lawaa laakiinse waxaa u dhiibatay nin ama cunugiisa uu rabo maanta xilka loo doortay laba bil kadib cunugiisa oo leeyahay aabba turkiya iyo aadbax oo sii baxooya laileen masaakiina ku dhibaataysa meeshaan arag cudurka meeshaan ama masaakiina degan feer guriga cudurka ama bakteeriyada kasoo bixi karta intee saameyn in la eg ay geysan kartaa baashaan laga kala dhimo ama dadkan
dowladda federaalka oo dhibaatada ay ku hayso bulshada maalinba maalinta ka dambaysa ay isa sii tarayso islamarkaana bulshada ay sheegto inay madaxda u tahay ay maalin weliba warbaahintu ka cabanayaan iyagoo ka sheeganaya madaxda dowladda federaalka iyo askarteeda kuwaas oo dhibaatada ay bulshada ku hayaan ay ka mid yihiin dhaca kufsiga iyo boobka hantida dadweynaha ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro kala duwan ku qaaday shisheeyaha jooga gobolka shabeellaha hoose xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ballaaran ku qaaday xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka laanta buuro waxaa halkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan lamana soo warin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee lagu weeraray laanta buuro dhanka kale ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale xalay weeraro saf ballaaran ah waxay ku ekeeyeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo marka rasaasta laisku adeegsanayay deegaanada ku dhowdhow jasiira ayaa xalay laga maqlayey mana cadda khasaaraha gaaray ciidamadii halkaa lagu weeraray oo ka tirsan dowladda federaalka maxbuus jeelka jigjiga muddo ku jiray ayaa ka warramaya tacdiyaadkii ugu darnaa ee uu halkaasi kula kulmay cabdirasaaq oo ka mid ah dadkii ku xirnaan jiray xabsiga jeel ogaadeen oo ku yaala magaalada jigjiga oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ku qabsaday xabsiga isaga iyo dadkii kale ee la xirnaa wuxuu sheegay in dadka ugu badan ee xabsiga ku dhintay ay u la-in jireen gaajo awgeed maadaama cunto ku filan aan la siin si ehelkooda u keeni jirayna uu ka jaray maamulkii cabdi iley wuxuu intaa raaciyey in xabsiga uu ka dhashay cudurro kala duwan islamarkaana ay la kulmayeen tacdiib daran waa kan cabdirasaaq oo xabsigaasi ku xirnaan jiray oo arrimahaasi sharaxaya adugu ciqaabta meesha ka jirtay habeen walba marka aan seexanno subaxii markaan baxayno laba saddex qof oo meyda ayaa magaranaysaa ku harayay qolka waxa dilayana wuxuu ahaa ee ugu badnaa gaajo ayay ahayd gaajo ahayd dadka ehelkood baa waagii hore cuntadii iyo wax u keeni jiray tii baa laga jaray wax aan qofka beerkiisa gaadhaynin ayaa la siinayay saabuuntii jidhka ama lagu maydhan lahaa ama dharka lagu dhaqan lahaana ehel baa keenayay ehelkii waa la joojiyey dulin baa ka dhashay injir dukhaan balaayo qofkii oo nafaqa yar oo gaajaysan waxaana uu cunayo cudurro aan caalamkaba lagu arag ayaa ka dilaacay marka sida ay sheegeen dad badan oo ka soo baxay jeel ogaadeen ayaa sheegay in halkaasi ay ka jirto wax ka baxsan islaamnimada halka warkaanu idinkaga imaanayo waa raadiha alfurqaan ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha yahuudda netanyahu ayaa lagu waramayaa inuu isku koobay wadatashiga dhinaca israa'iil ee wadaxaajoodka lagu doonayo in lagu gaaro xabad joojin ka dhacda khaza iyadoo ay soo baxayaan inuu xoojinayo shuruudaha heshiiska oo ay ku jiraan inay ka hortegi doonaan dhaqdhaqaaqa ka dhaca waqooyiga khaza iyo inaysan ka bixi doonin ciidamada yuhuudda marinka isku xira khaza iyo masar tanna waxaa la sheegay inay muujinayso sida ay u burburi karaan wadahadallada laakiin dad badan oo yuhuud ah ayaa farqaha haysta netanyahu kuwaasoo doonaya in wadahadalladu dhaqan galaan netanyahu wuxuu la kulmayaa cadaadiskii ugu xooganaa markii uu kala diray golihii dagaalka waxaana jira walaac laga qabo in talada yuhuudda ay afgembiyaan milatariga warkii warbaahinta alfurqaanna waa naga intaa